إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee maleeshiyaadka macawisleeda iyo kuwa dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee bariga hiiraan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay fiidkii la wareegay deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose ka gadaal markii halkaas isaga carareen askartii jubbaland ee ku sugnayd askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada afgooye ee shabeellaha hoose iyadoona dhanka kale weerar lagu qaaday ciidamo ku sugnaa magaalada jannaale ee gobolkaas xukun xadu sina ah ayaa maalintii shalay ka dhacay deegaanka kuunya barow kaasoo lagu fuliyey wiil gabar kufsaday beesha tuni ayaa xaflad ka dhacday shabeellaha hoose ku caleemo saaratay suldaan cusub malaaqa beesha jiroon ee degta wilaayada bakool ayaa sheegay inay difaacayaan kitaabka allah garab iyo gaashaanna u yihiin mujaahidiinta al-shabaaba دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan waxaa sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee maleeshiyaadka macawiisleeda iyo kuwa dowladda federaalka lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee bariga hiiraan warkaasi war kale oo ku aadan ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin oo xalay fiidkii la wareegay deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose iyo howlgallo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose waxaa ka waramaya haashim dagaallo kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolada hiiraan iyo jubbooyinka ayaa lagu jebiyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka hiiraan dagaallo culus oo shalay ka dhacay duulaadka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan ayaa lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda waxaana dagaalka ku gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ayaa gaartay toban ay ku jiraan saraakiil iyo askar u dhintay dhaawac shalay soo gaaray sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray sideed kale qaar ka mid a askartii ku dhimatay dagaalkii shalay ka dhacay duleedka tardo ayaa la helay magacyadooda waxaana ka mid a cismaan goodax shilaabo oo ahaa sargaal ka tirsanaa macawisleyda dhaawac culus oo shalay soo gaaray hayow xala u dhintay axmed muuse dhiidaal isaguna wuxuu ka mid yahay dadka ku naf waayey dagaalkii shalay sidoo kale saraakiisha iyo askarta ku naf waayey dagaalkii shalay ka dhacay duleedka deegaanka tardo ee gobolka hiiraan waxaa ka mid ah muumin maxamed garaad xaaldhigis maxamed muxudiin xuseen qoorgaab faarax cusmaan cariifow muumin cusmaan xaadleh iyo shariif uulow oo asna dhaawac shalay soo gaaray xalay u dhintay dhanka jubbooyinkana dagaal shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu jebiyey ciidamo ka tirsan bangarafta oo maraykan ku tababartay ciidamadan oo aaggaas dhaqdhaqaaqya ka waday ayaa waxaa dagaal kala hortegay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana la gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyey afar ka tirsan ciidamadii bangarafta ayaa lagu dilay dagaalka halka lagu dhaawacay ku dhowaad toban kale sidoo kale intii uu dagaal ku socday waxa waxyaale xoogan la gaarsiiyey gaari cabdibile ah oo ka mid a gaadiidkii ay wateen ciidamadan weerarka la kulmay ciidamada bangarafta ee sida gaarka ula shaqeeya maraykanka ayaa isaga farxaday goobta dagaalka waxayna miciin bideen oo gudaha u galeen xere ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga taas oo ku taalla deegaanka cabdulla baroole ee dhaca duleedka magaalada kismaayo waxaana halkaa diyaarad kusoo degtay ee ay ka qaaday dhimashada iyo dhaawaca askarta gaaray maalintii daraad ayay ahayd markii weerar ka dhacay shabeellada hoose ciidamada bangarafta lagu gaarsiiyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib weerar dhabagal ah oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu dhigaan inta u dhexaysa degmooyinka wallanweyn iyo afgooye isla jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala gelinkii dambe dagaal culus ku qaadeen fariisin ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay kaga sugnaayeen deegaanka bundada daariq ee duleedka magaalada kismaayo waxaana ciidamadii halkaa ku sugnaa laga dhaawacay sargaal taliya horin ah kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey baariyow isla jubbooyinka ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay gudaha u galay deegaanka taabto halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa maamulka jubbaland markii ay soo galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka taabto waxaa bannaanka uga baxay ciidamadii ka tirsanaa maamulka jubbaland kuwaas oo u galay xerada kenyaatiga ah oo ku taal meel ka baxsan magaalada salaadii maqrib ilaa cishaha waxaa deegaanka ku sugnaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo dadka deegaanka muxaadarooyin uga jeedinayay masaajidda dhanka shabeellada hoosena howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen degmada afgooye waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray axmed cabdulaahi isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal culus ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka fariisinka weerarka lagu qaaday ayaa ku yaala xaafadda neeshinka ee degmada jannaale isla shabeellada hoose ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ku weeray taliyaha booliiska degmada baraawe ugu magacaaban dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo qaldaan waxaana ay warar ku sheegayaan inuu qaraxa ka badbaaday balse hal askari oo ka mid a ilaaladiisa ayaa waxaa soo gaaray dhaawac culus askariga dhaawacu soo gaaray ayaa magaciisa lagu sheegay jarfay isla shabeellada hoose shalay gelinkii dambe rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa deegaanka xaawo cabdi waxay qarax kula beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ahaa saraakiil miinambaarayaal ah xukun xadu zina ah ayaa maalintii shalay wuxuu ka dhacay deegaanka kuunya barow kaas oo lagu fuliyey wiil gabar kufsaday mahad ayaa faahfaahinaya fagaare ku yaala deegaanka kuunya barow ee shabeellaha hoose ayaa waxaa shalay ka dhacay xukun xadusino ah kaas oo lagu fuliyey wiil gabar fal kufsi ah kula kacay goobta xukunku ka dhacayay ayaa waxaa soo xaadiray dadweyne fara badan waxaana halkaas lagula fuliye xukunkii sharciga ahaa iyadoona qaadigu sheegay inuu qirtay wiilkan falka sinada ah ee uu ku dhacay qaadiga maxkamadda shareecada islaamka ayaa fagaaraha kaga dhawaaqay xukunkii ka soo baxay maxkamadda iyo adiladii loo cuskaday kow waxaa maxkamaddu xukuntay falka uu ku dhacay xasan cali cumar inuu yahay fal zina ah labo waxay ku xukuntay boqol karbaash oo xadu zina ah saddex waxay kaloo ku xukuntay mahrulmithil iyo hal sano oo musaafuris ah afar xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar shan waxaana loo cuskaday aayadda labaad ee min suurati nuur qowluhu tacaala azaniyatu wazani fajliduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jaldah walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah in kuntum tu'minuuna biاllaahi walyowmi alaakhir walyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin isagoo ka sii hadlaya adilada xukunka ayuu qaadigu wuxuu yidhi sida tan wacan cubaadata bnu saamit radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam khuduu canii khuduu canii qad jacala allaahu lahunna sabiila albikru bilbikri jaldu miah wa nafsu sana akhrajahu muslim hada wabilahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam
kow labo saddex afar shan lix toddobo sideed afartan iyo sagaal konton allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar
marar badan ayaa wilaayaadka islaamiga ah sidan oo kale looga fuliyey xukunno sharci ah beesha tuni ayaa xaflad ka dhacday shabeellaha hoose ku caleemo saaratay suldaan cusub maxamed daahir cali suw ayaa soo jeedinaya
mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin culumaa udiin odayaal dhaqan haween iyo dhallinyaro ayaa ka qayb galay xaflad ballaaran oo lagu qabtay deegaanka kunyabarow taas oo lagu caleemo saarayay suldaanka guud ee beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan oo loo yaqaano maxamed saakow maadaama qabanqaabada caleemasaarka suldaanka ay muddo soo socotay waxaa aad loo agaasimay xafladda hadday ahaan lahayd howlka lagu qabtay iyo raashinka loogu talagalay marti sharafta iyo mas-uuliyiinta sideed neef oo geel ah ayaa loo gowracay marti sharafta kala duwan waxaa la sii raaciyey siddeed iyo labaatan neef oo ari ah dhallinyaro ka dhasha beesha tuni oo isugu jira rag iyo dumar ayaa aad kaga dhex muuqday qalabaynta howlka oo qofka ay u suurto gashay inuu gudaha u galo uu aad ula dhacayay sida loo qurxiyey makaanka kuunya barow iyo goobaha beesha ay degto waxaa si weyn looga dareemayay caleemasaarka suldaanka waxaana magaalada dhowr cisho ka hor caleemasaarka soo gaaray dad aad u badan oo ka yimid shabeellaha hoose jubbooyinka iyo gobolka banaadir salaadiinta iyo nabadoonnada beesha ee ka yimid gobollada aan soo xusay ayaa si buuxda u ayiday caleemasaarka suldaanka iyagoo adkeeya inay la shaqayn doonaan suldaankooda waxaana ay ugu duceeyeen in allaah uu ku asturo mas-uuliyadda loo igmaday odayaasha ayaa tilmaamay in suldaanka cusub uu yahay nin ku munaasib ah xilka loo doortay sidaasi awgeedna ay ugu hambalyeenayaan inuu hoggaamiyo beesha arsiinkii qorende waaya harakade shabaab waade aysha irdoodke baardheerashi madaxa marweyni shalamboodintii luu keene tanya buundida shangaane shakaleyo shiidum oshaney kooferkaanye waade ayshan taraalka kismaanye shabaabaa sharafta noo haaye shaahid waa gelaa sharci waa yaqaana ana mawseeg xumeehaayo wulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee jubbooyinka iyo shabeellaha hoose sheekh maxamed abu cabdallah iyo sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay beesha suldaanka dooratay iyo suldaan maxamed cabdulqaadir abu cabdallah oo mar wali ka ahaa shabeellaha hoose waxaa farxad gaar ah u ahayd in xafladda uu ku arkay wejiyo mar hore ugu dambaysay isagoo xusay inuu ku faraxsan yahay caleemasaarka suldaanka maantay aad iyo aad baan u faraxsanahay farxaddaas munaasabaddan waxaa iisii dheer dad badan oo aan wax weeyaan muddo aan kala maqnayn oo run ahaantii maanta halkan aan ku kulannay dad u dhashay beesha tunni haddii noqon lahaayeen oo baraawa igu dambaysay qaarkood iyo nuqabadii wilaayada shabeellada hoose iyo culimmadii iyo dad badan oo waxgarada iyo dhallinyaro badan dhammaan bulsho weynta degta beesha tunni ee jubbooyinka iyo shabeellada hoose iyo gobollada kale iyo baay iyo inta kaleba suldaan buu u yahay aad baan u soo dhowaynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waaliga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan ayaa goobta ka sheegay howsha hortaada salaadiinta hoggaanka u ah beelaha muslimiinta waxyaalaha laga rabo suldaanka waxaa ka mid ah xaqiiqatan wax badanna laga arkay horumar badan laga gaaray waa fatxu macaahid sharciya macaahid inuu u furo beesha hadday noqon lahayd macallimiinta deeyaanka oo la tababaro oo muddo la xareeyo sida qabaa'ilada qaar ay sameeyaan hadday ahaan lahayd da'yarta ee soo kacaysa oo diinta ilahi tacala la baro dad badana maanta waxaa jahli ku sugan waxyaalaha laga rabo beelaha ama salaadiinta si guud waxaa ka mid ah ee hor yaallo maadaama marxaladeena aan taagannahay mawaaqiftooda inay caddeeyaan reer tunni jazaahum allahu khayran waanu u mahadnaqaynaa horena waa u caddeeyeen waxaa la rabaa xaalad kasta iyo mowqif kastoo la taagan yahay beelaha inay mowqifkooda caddeeyaan marxaladda maanta taagan reer tunni way caddeeyeen xaqiiqatan wayna ka dhabeeyeen maalmo ka hor waxay wareejiyeen xoolay mujaahidiinta ku wareejiyeen naf iyo maalna way ballan qaadeen inay ku kara taagan yihiin waxaa la rabaa insha allahu tacaala xaalad kastoo taagan iyo duulaan kastoo shareecada islaamka duulaan gaalo ku soo qaado qabaa'ilka waxaa la rabaa mawqiftooda inay caddeeyaan waxaa kale laga rabaa salaadiinta si guud oo ugu horreeya maxamed cabduqaadir inuu la shaqeeyo wilaayada islaamiga ah ee u adeegaysa difaacitaanka diinta oo hogaamiyo uu gaarsiiyo meelaha waxa weyaan beesha ee degto ee wilaayada aysan gaarin inuu gaarsiiya la rabaa beesha tuni ayaa karaamaysay suldaankooda waxaana ay soo nooleeyeen dhaqankii hore ee lagu qaabili jiray suldaanka cusub oo lagu ilaalin jiray hawshiisa beesha inta ay suldaankooda xil culu saartay oo ay dooratay haddana cidla kagama tegin ee waxay u dhiseen guri aad u qurux badan oo kumanaan doolar ay ku baxday gaari ayay u iibiyeen sidoo kale waxay suldaanka ku wareejiyeen oo hadda u daaqa konton neef oo geel ah balamo kalena waa ay jiraan si suldaanka uu beesha ugu adeego oo danaheeda adduun u hagaajiyo dacwada islaamkana uu ku faafiyo dhulka beesha ay degto munaasabadda oo ahayd mid i cajab gelisay oo dad badan ay ka hadleen waxaa markaan loo yeeray suldaanka cusub suldaan maxamed cabdulqaadir suldaankaoo aada u labisan isla markaana hortiisa ay yaalaan waxyaaba caan ku ah dhaqanka soomaaliyeed ayaa ballan qaday in kitaabka allah uu ku hogaamin doono beeshiisa waxaana uu beesha u soo jeediyey inay fuliyaan ballanta ay la galeen wuxuu suldaanku u mahad celiyey dhammaan marti sharaftii kala duwanayd ee ka soo qayb galay caleemasaarkiisa isagoo goobta ka sheegay inuu ku dhaqmayo dardaaranadii qiimaha badnaa ee loo soo jeediyey doorashadii aad i doorateen ee caleemasaarkii aad i caleemasaarteen waa idinka aqbalay waan idinka ajiibay waxaan idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad inaad garab i gacal ii noqotaan i garab istaagtaan xilka ila qaadaan intii aan ku suganahay wanaagga sharciga ah haddii aan ka leexdo inaad waxaa laydinka baahan yahay seef igu toosisaan waxaan ku ballannay mujaahidiinta inaan dhinacayna looga soo dhacaynin ballantii inay naga fusho ballantii inay naga fusho wax badanna waa idinka arkay tunnidoo xanaaqdan derbiyo daari celinayne dareenkiinnu waa dheryahee daacadda ogaada degmadii baraawana kufriga dacar ha loo saaro oo ku diriira diintiyo sharciga derajo waa taase dulmigiiyo xumantana la diriir daa'in abidkaaba dulqaad gaara waan kaa rabna dabac walaaleede weliga la diriir gaaladiyo mogadu cuflayda damacoodu waa inuu lumaa waqay ku diimeen munaasabadan beesha tuni ay ku caleemo saaratay suldaanka oo ahayd mid si weyn loo soo abaabulay nuuceedana aan horay ugu qayb gelin waxaa ka hadlay culumaa udiin iyo odayaal dhaqan habeen dambe ayaan idiin soo gudbin doonnaa culimada iyo odayaasha inshaa allah
warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan maleeqa beesha jiroon ee degta wilaayada bakool ayaa sheegay inay difaacayaan kitaabka allah garab iyo gaashaanna u yihiin mujaahidiinta al-shabaab maxamed ciise ayaa soo jeedinaya
طال اشتياق لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد افتراقي كم طال اشتياق لرؤية الأحباب وحب khudbaddii nuqubada wilaayaadka islaamiga ah ay ka jeediyeen shirkii wadatashiga ee golaha nuqubada soomaaliyeed ayaa waxaa ka hadlay malaaq muxiidiin cabdiraxmaan malaaqa beesha jiroon malaaqa ayaa jeediyey hadallo kala duwan oo ku aadan duulaanka uu ku dhawaaqay xasan sheekh ugu horreyn wuxuu allah ugu mahad celiyey nimcado fara badan oo allah ku galladaystay mujaahidiinta الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي ما الله ما هد بالله يرمض الله عين يا الله ما هنغان ما جاسهان أما صرنا بغين إن شاء عليه الصلاة والسلام لأنك تتكن إن شكرين ونقل نصوب إن شكرين إلهي نمو شكري ونبغين إن شاء عليه الصلاة والسلام ما ما هنغان الحركة الشباب المجاهدين يا ما هنغان رنتي حقيقة والوين يا إلهي سببا كوالي أو نعمة أو موضان sidoo kale wuxuu sheegay inay waxay u kulmeen ay yihiin inay difaacaan kitaabka allah oo tan faraaja deero la kulmiy wala aan kulmeen keliya ay eta in ilaahay kitaabshii garab surumaan wala aan kulmeen ay eta oo shariicada ilaahay in laka maamulo waa arrin eedan qiimo badan wa dareenkay iyo farxadday wala kooba kormee yadaan ka faraxsana bayaankan la habahay walaalka nin akhriyaay naqiibka guud sheekh ibraahim sheekh cali walunaa ka talin yahay unuha ka talani bayaan unhas koo faqnay walaalka nin akhriyay kaasaadka ay ahayn mayna garab surmaane ki korayna garab surugna anoo ka hadalaw kow wal ana ka hadalaw mas-uuliyadana ka hadalaw gobolka bakool iyo ku kooy naqiibka guud hanga markaasa meelan kahay bakoola ku hadalay afkasha ka hadalaw garab surugna ki culumadii ku bahay garab surugna hadii una noqobadii ku socday bakool isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi insha allahu bidillaahi almawla walaanun talani may ka fadaan may ku helaan waa maciyatullaahi maca ilaahay nin macagaan ah ku fadahay ilaahaya kaalmo ku karaadiyaan ilaahayana jinno ku karaadiyaan ilaahayana aan ka dhawaadaan dadkii noo horeeyeen sidii ilaahay aydinka ballanka adiyo ballankaasa haysan may ballanaa muslimiinta meeli unu ku jaran haddii unana reer bakool mayaatisinka bisha aryaane majaraan wal maawusla ilaaraw majaraan oo gaalaha taa adeegsatay majaraan wal meelo ku hadaa wal hatu ku jara male allahu akbar walama ku jaraan insha allah walama ku kooyi doonaan ilahay idiin sheey dadka muslimka gargaara walkan lama ku kooyi doonaan nuqubada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed ayaa dhinac uga soo wadeejistay dagaalka uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud oo ah mid uu kula dirirayo ku dhaqanka shareecada islaamka warkii subaxnimo dhegaystayaal la saakaya idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqoon waa inaga intahaa